labaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadlaynaa guusha dhowaan doorashadan uu ka gaaray ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson waxyaabaha laga filan karo ayaana diiradda ku saari doonaa doorashada kadib waxaa barnaamijka igala qaybgelaya faarax cali cigaal oo ka faallooda arrimaha dalkan britain kusoo dhawo marka hore faarax barnaamijka aada baad ridwaan umahadsan tahay waa ku dhawaa bal ugu horeyn guushan maxay uga dhigan tahay kula tahay xisbiga conservative-ka ama ra-iisul wasaare boris johnson ridwaana guushan waa guur taariikhiana oo runtii taariikhda marka la eego waxay u dambeysay xisbiga conservativeka guul sidana sidan oo kale ah uu gaaro sideedamaadkii iyo damaadkii toddobaatankii islaatiiniyadii waktigii margaret tager ay dalkan prime minister ka noqotay marka waa guul aada u ballaaran ilaa waktiga waa markii ugu horeysay oo tiro xildhibaano intaa tiradoodu la egtahay oo majority ah oo xisbigu doorasho ku guulaystay marka waa guul aada u ballaaran waa gartay marka waxyaabaha dadku ay ku doorteen xilligan waa maxaa la dhihi karaa ma arrinta kabixista britain ee midooda yurub ayaa dadka xoogoodu ay u codeeyeen mise waxyaabo kaloo waxaa jira loo siiyey kalsoonida boris johnson
runtii dhowr arrimoodba arrimaha waynu ku diirada waynu ku saari karnaa arrinta koowaad ee maanta keentay in kalsooni intaa leeg la siiyo xisbiga conservativeka oo sagaalkii sana waddankan haystay runtii dadkuna dhibaatooyin badan kala kulmeen oo dhaqaale dhaqaalihii dadka bulshada lagu horumarinayay oo hoosu dhacay arrimaha intaas ay la kulmeen haddana sidaa kalsooni intaa la egsiiyey arrinta keliya keentay ama sababtay waa arrinta ka bixidda midooda yurub waa qodobka runtii aada ugu ballaaran markay noqoto xitaa in brimister johnson oo laftigiisa la yidhaahdo waa ninaan lagu baran hadi jeer rusheegista haddana dadku inay aaminaan oo weliba ay codkooda siiyaan dad ilaa afar generation codkooda siinaya xusbiga shaqaalaha ay doorkan haddana codkoodii siiyeen arrinta ugu ballaaranna waa kabixista lagaga baxayo lagaga baxayo dalka midooda yurub lagaga baxayo waa gartay wuxuu sheegay in koob iyo soddonka bisha ay ka bixi doonaan midooda yurub caqabado kalena waa ay jiraan oo aan ka hadli doono arrinta ku saabsan waqooyiga ireland iyo scotland laakiin ma ka dhabayn karaa ayay kula tahay qorshihiisa ka bixista britain ee midooda yurub
ha wuu ka dhabayn karaa sababta waxa ay tahay intaan doorashada la qaban waa si uu wadahadal la galay midooda yurub ra-iisul wasaare johnson wadahadalka waxaa laysku askartay heshiis waxa loo yaqaano withdrawal agreement withdrawal agreementku waa qeybta koowaad ee kala gurashada wixii sabaabihii lagu kala baxayay in heshiis lagu ahaado dabeetna markuu kusoo celiyey baarlamaanka markuu kusoo celiyey arrintaas waa laga codeeyey dadkuna runtii waxa qadima dee mucaarabka u taagnaa waxay ahayd inaanu dadku ay u haystaan heshiiskan uu keenay iyo heshiiskii theresa may inaanay wax badan kala duwanayn weliba arrintan northern ireland iyo xuduudana ay dib ku taacay dalad ku tahay laakiinse prime minister johnson maanta wuxuu haystaa wuxuu haystaa xildhibaano tiradooda oo ay aada u badantaho majority ah oo arrintaa ansixinaya marka arrinta withdrawal agreementka ama bilowgii maxaan ku rahday kabixida midooda yurub sida ugu dhaqsaha badan ayay aqalka ingiriiska ku mari doontaa oo taasi dhibaato ma noqon doonto arrinta kale ee daba taalla ayaa waxay tahay uu yidhi sanad gudahood labada kun iyo labaatanka ayaan ku dhamaysanaynaa waxa la yidhaahdo future relationship labadan dal xidhiidhka dalka ingiriiska iyo middle europe xidhiidhka ka dhaxayn doonaa muxuu noqon doonaa ganacsiga ka noqon doon ka dhexayn doonaa muxuu noqon doonaa abuuraha wuxuu ku qiyaasay in sanad ay qaadan doonto walow qolada midooda yurub iyagoo ay yidhaahdeen in ka badan ayay qaadan kartaa waa gartay dadka qaar waxay ku doodayaan markaan yurub kan marka yurub xataa laga yimaado in scotland oo kale ay dadweynaheeda afti ka qaadi karto waa la soconnaa arrinta ku saabsan waqooyiga ireland laftirkeeda in marar fara badan ay ka hor yimaadeen qorshayaasha iyo heshiisyada ku aadan sida looga baxayo midooda yurub marka arrimahaas laftirkooda marka laga hadlayo siyaasadda gudaha saameyn intee la eg iyo culays intee la eg ayaa dowladdu ay kala kulmi kartaa runtii caqabado badani way imanayaan oo hadda haddaad eegtid xisbigii ugu tirada badnaa ee waqooyiga ireland xisbigii loohan jira d u b ga tiradii xildhibaanadu hoosta u dhacday laba xisbi oo qaarna la yidhaahdo iskaashiga qaarna la yidhahdo shinfeyn ayaa runtii tiradoodu ay aada usoo badanaysaa taasina caqabada ku noqonaysaa qolihii hore d c d hadii jeer waa waxay la barbar ahaayeen xisbka marka taa la tegida caqabada ka imanaysa marka la eego xidhiirka mustaqbalka ee waqooyiga ireland iyo ireland way ee republic of ireland halkaasi waxay u baahan tahay arrimo badan baa baahantaho waxa laisku hayeyna waxay ahayd in wax la yidhaahdo checks uu ka la dhex dhigi doono oo iyana markaa diideysa heshiiskii kun iyo sagaal nineteen ninety sevenkii wixii la odhan jiray friday agreement ee dowladii tony blair iyo dowladda maraykanku ay ku dhex dhexaadisay aireda iyo dowladda ingiriiska taasi dhinac weeyaan oo dee dabcan bulshada wuu kala kulmaya dhinaca kalena waxaa jirta arrinta scotland oo maanta haysata waa dhowr iyo konton xildhibaan baa kasoo bixi kara scotland konton iyo ku dhawaad atin waxaa filayaa inay tahay toddoba iyo afartan ama lix iyo afartan ayaa xisbiga s n b scottish national partygu uu ku guuleystay iyada laftigoodu waxay runtii riixayaan aragtida ahayd maadaama referendum scotland laftigeeda loo qa loo qabtay wakti hore inay ka inay ka baxaan isutag boqortooyada ingiriiska iyo inay kusii jiraan marka waxaa ku guuleystay waktigaa inay kusii jiraan aragtidii odhanaysay laakiinse condishonada ku xidhnaa condishonada ku xidhnaa waxaa kamid ahaa in yurub aan laga bixin oo scotland sideeda badideeduba waxay codkeeda ku siisay inaan boqortooyada ingiriiska aanay ka bixin midooda yurub marka gabadha hadda hogaamiyaha waa xisbiga s n p oo maantana runtii cudud badan haysata xoog badan oo xildhibaanna haysata waxay aada iyo aada uga shaqeynaysaa in mar labaad aftigaa dadka dadweynaha scotland laga qaado dowladda ingiriiska ay kula gorkorsato maadaama ay dee xildhibaano badan hadda ay hesay marka taa laftigeeda caqabad kale way ku noqonaysaa xukuumadda johnson walow haddana markay noqoto wixii baarlamaanka ingiriiska oo ah baarlamaanka guud ee ka mas-uulka ah boqortooyada ingiriiska uu ku haysto masharif badan waayahay arrinta kale muhiimka dadka aan haysan dhalashada dalkan ee haddana midowda yurub ka tirsan ee soomaalidu ay ka mid yihiin iyaga ilaa iyo hadda wax deg dega oo saameyn ku yeelan kara miyaa jira marka laga hadlayo natiijada doorashadan ay ku dhammaatay iyo waktiga ay u baahan yihiin inay ku diyaargaroobaan laftirkooda si aanay ugu kadsoomin kabixista britain ee midooda yurub
waa arrin mar walba u baahnaan horta dadka markaynu nool ku hadlayno siiba dadkiina soomaalida ah sida jignaan u baahan iyo ka warhayn oo mar walba indhaha lagu hayo waxaynu ognahay waxa weeyaan marka laga yimaado qeyb bay ka noqon doontaa isu socodka iyo dadka dhalashada midooda yurub haysta siday dalkan ugu noolaanayaan ama hadday ka shaqeynayaan ama wax ka baranayaan ama ay ganacsi kuleeyihiin waxaa jirta wax la yidhaahdo isafgarad siyaasadeed oo waktigii theresa may lagu heshiiyey in qolo waliba dal ingiriiska dadkiisa ugu dhasheeya yurubka kala joogaan inay iyagu laftigooda halkaa kusii ekaan doonaan wax dhibaata caqabada aanay ku keenin kabixitaanka ingiriiska sidoo kalena dadka iyagu laftigooda midooda yurubka iyo ingiriiska degan caqabada ugu balaaran waxay ka iman kartaa haddii heshiis la-aan ingiriiska uu kaga baxo midooda yurub taasi waxay noqonaysaa mushkil aada u balaaran laakiinse maadaama hadda heshiiskan uu yahay heshiis xukuumadii johnson uu kula heshiiyey midooda yurub waxaa ka iman doona isfahan baa ka iman doona oo laga gaari doonaa dadyooga kala gaarka ah ee midooda yurub kasoo jeeday dadka ingiriiska ku dhaqan iyo dadka ingiriiska ee ku dhaqan midooda yurub laakiinse waa arrin taladaan siinaya dadka soomaalida waxa weeyaan haysta dhalashooyinka wadamada midooda yurub inay had iyo jeer arrimaha indhaha ku hayaan yani waxaa jirta hadduu qofku halka joogay oo kale shan sano wuxuu dalban karaa deganaashuu dalban karaa marka nidaamyo badan buu qofku mari karaa arrintaana in hadi jirisha lagu hayaa wabi waayahay faarax aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga
aad iyo aad baan kuma kaaga mahadinaya inaad tankii bahad intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay faarax cali cigaal oo ka faallooda arrimaha dalkan britain inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo idinle nabadgelya